mudan ra-iisul wasaare ku-xigeen waxaan kaaga mahadcelinaynaa fursaddan qaaliga ah ee aada dalbatay in bal warbixin kooban lagaa siiyo howlaha wacyigelinta ee u diyaargarowga munaasabadaha xorriyadda dalka oo nagu soo food leh lix iyo labaatankii juun iyo kowdii juulaay iyo weliba toddobiyo labaatankii juun naftirkeeda marka waxaan ku caddaynaynaa in eh, guddiga wacyigelinta eh, runtii iyo maamulka gobolka banaadirba heerarkiis kala duwanba ay wadaan abaabul wacyigelineed oo si hagar la-aan uga socda degmooyinka oo dhan ujeeddadana ay tahay shacabka soomaaliyeed in fursad loo siiyo maalmaha maalmahooda xorriyadda loogu geeyo guryahoodii loogu dhowaado isla markaana ay dareemaan in munaasabadda munaasabadoodii tahay annaga annagoo ka duulaynaa een, awaamiirtii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya madaxweynihii shacabka oo hogaaminayo dowladdii federaalka oo dowladdii shacabka annagana maamulkii gobolka ee shacabka waxaa waajib naga saaran yahay shacabkaas in loo dhowaado isla markaana ay dareemaan dowladdoodii inay tahay maamulkooda gobolka inuu yahay iyo maalmahooda xorriyadda inay ayaga leeyihiin sida hadda warbixinta lagu soo jeediyey ee, degmooyinka waxaa ka socda olole gawaari mikrofano ku xiran oo wacyigelin dadkii abaabul wada waxaa socda barnaamijkii darisaynta oo iyadan warbixin lagaa siiyey een, oo ee, kontonkii guriba in toban tiriye uu sii jiro haddana oo sii hooseeya iyo falar falarba inay yihiin wax isku xiran intaas waxaa sii dheer oo aada la socotaa mudan ra-iisul wasaare in muddo ahba ee, ramadaankii ilaa iyo haddaba inaan si joogto ah arrimihii amniga aan habeen walba shirar u galno Een, isla markaana shirarkaas amniga iyo sugidda amniga aan isagana wacyigelin iyo daadejin ku darnay oo ilaa heer degmo ilaa heer waax oo shirarkii si joogta uga socdo waxaan kaloo ku darnay in ciidamadii booliiska saldhigga joogi jiray in maanta waaxyihii ay joogaan oo lasii daadejiyey waxaan ku darnay in roondo shacabkii iyo booliiskii iyo een, maamulkii waaxdaas ama laanta ha noqoto xoogii wadaniyiinta ha noqoto ee, maamuladii kale iyo shacabkaba in si joogta ah roondo loo sameeyo oo magaaladan amnigeedu dadka ay kaalin mugle ka qaataan taasoo runtii aad ka dareemi karto ee, neecaawda iyo sida magaaladan ay isku beddeshay waxaan kaloo wadnaa inaan annaga wax naga go-an waxay tahay inaan dhagax walba rogno oo aan halkaas ku joojin oo si joogto ah ay noqdaan wixii wax u socdo marka iyadana taasna waa ku ballan qaadaynaa in ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahan naga gaarsiiso in eh, guddigii wacyigelinta iyo maamulkii oo iswata in howlihii loo igmaday ay si dardargelina ku wadaan maantana inaad noo timaado nagu dhiirigeliso dardargelinta wacyigelinta oo howlaha maalmaha xorriyaddana runtii waxayna siinaysaa iyadana kalsooni kale waxay gaar ahaan sii siinaysaa xoogga wadaniyiinta iyo dadka eh, shacabka dhex joogaba in ay ogaadaan in dowladdoodii federaalka ay eh, diyaar u tahay kuna dhiirigelinayso howlahaas ayaga ah marka een, waxaan kaloo ku ballan qaadaynaa eh, sanadkan inuu ka duwanaado sanadadii hore oo jadwalkii heer qaran oo wasiiradii aan isla sameynay ee, munaasabadan sidii loo sugi lahaa ee, iyadana qorshaheeda oo dhammaystiran inuu noo diyaarsan yahay Ee, qorshahaas waxaa lasii isna la sii socda qorshe kale oo amniga maalmaha xorriyadda isagana aan u diyaar garownay isagana aan caawa warbixintiisa ku siin doono marka shirka naga soo dhammaado qorshihiina ee, aan kuu soo bandhigi doono marka waxaan jeclaan lahayn in aan kugu soo dhoweeyo sidii dardaarankaaga iyo dhiirigelintaada